bismi illahi raxmaan raxiim wariyaasha sharafta leh iyo saxaafadda wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta jubbaland wasiirka amniga gudaha jubbaland agaasimayaasha guud howlwelinada wasiirka hore xanaanada xoolaha kasoo qaybgalayaasha munaasabadan shirkeena jaraa-id wuxuu ku dhan yahay siduu u akhriyey wasiirka qoraalka nuxurkiisana ku saabsanaa hase yeeshee waxaa la yaab noqotay in xaaladda gobolka gedo laga abuurtay shaqo nolol maalmeed ah taasoo lagu khaldayo jaalidaha dibadda oo jeebkooda wuxuu ku jiray meel khaldan ku shubayo taas oo shacabkii reer jubbaland lagu jahawareeriyey oo la rabo in lagu kala qeybiyo oo colaad dhexdooda looga abuuro taasoo innaba ha yaraatee aan waxba ku soo kordhin wax faa'iida ah gobolka dadka ku nool gobolka dadka ku nool nasiib darrada fargelintii aan hadda bareeskeenna ku xusnaa ee rajiimka hore uu ku sameeyey boqolaal milyan oo dollar oo horumarintooda looga qeyb qaadan lahaa baabaaqday oo beesha caalamka ku taageeri lahayd oo deegaano kala aaday maantana juun baan joognaa ilaa iyo setembar boqol iyo shan iyo siddeetan milyan baa beblem kusoo jirto la rabaa gobolka in dadka degan wax loogu qabto sida mashaariicda waaro xasilinta dhismayaasha golayaasha deegaanka oo ay gacantooda ku dooranayaan biyo xireenno waddooyin wax maaragtay bini aadamka horumarkiisii noolishiisii dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha la rabo in lagu sameeyo kuwa maanta maaragtay qaylinaya u xusulla duubaya inuu gobolka baaqi ku sii ahaado mushkiladdii uu horey sanadihii lasoo dhaafay ugu jiri maxay ummadda ugu beddelayaan gobolka ku nool maxay ayaga u qaban karaan waxaa la yaab leh mas-uuliyadda waa la isku xurmeeyaa maanta mas-uuliyadda annagayna saaran tahay adduun iyo aakhiranana lagula xisaabtamaya may jaanisna siiyaan iyo wakti ummadda iyadaan ugu adeegno wakti aan haysanno haddii jubbaland hoggaankeeda iyo xildhibaanadeeda iyo golayaasheeda ay rabaan inay ka mid noqdaan xilligii baaba dhowe may doorashada sugaan oo ay tartamaan oo nasiibkooda tijaabiyaan hadday ummadda reer jubbaland dan u wadaan ma ay hay-adaha dastuuriga jubbaland inay adkeeyaan ay dhaxal iyo qoriisu dhiibka halkaa ka qaadaan waxaa la yaab lahay nin wasiir ah oo war uu siiyey xalay aan ku qoslay wuxuu yidhi gedo waxay sii joogeysaa bannaanka inta axmed xamed islaan uu joogo jubbaland oo doorashada looga helayo say doorashada ku dhici hadduu gedo bannaanka ku hayo gedo soo doorashada inay qeyb ka noqoto maaha soo in golayaasha deegaanka iska doortaan maaha soo in baarlamaanka laga soo doorto maaha soo inay maaragtay markaa kadib doorasho dhacdo maaha caqliga marka uu dadku sheegaya sidee marka gedo bannaanka ugu haynayaa axmedo doorasho looga helayaa oo doorashaba ku dhacaysaa waa caqli aad iyo aad u guracan aad iyo aad baan ugu xumaahay in qof mas-uul oo heer kaga gaaray uu sidaa ummadda u jahawareeriyo oo uu hadlo middeeda kale asaga maxil baa ka saaran asaga dowladda federaalka soomaaliya baa howl u xil saaratay ummadda soomaaliyeed baa howl loogu dhiiy waajibaadka umadda soomaaliyeed ka saaran iyo amnigooda ma shaqo ka qabto gedo statekan bayba ka tirsan tahay oo intaan ummad baa matashoo joogto oo lagula xisaabtamayaa muu amniga naga gacan siiyo kuwa jaalidaha dibaddii dadka wareerin oo qabiilka ku abaabulayo sooma oga qabiilka ay abaabulayaan qabaa'ilaadka farada badan oo jubbaland dega qabiil ka mid ah inuu yahay ma hal qabiil baad wax ku bedeli kartaa adugu inta kaleoo reer jubbalandna qabaa'ilaadka waxaynu kula qabin oo aadan ka gedin sideed hal qol wax ugu bedeli kartaa war dadka ha laga xishoodo ilaahay ha laga xishoodo midada meelaan xibin ahayn kama degtee waxa aad ka shaqaynaysaan ka fiirsado aad iyo aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu